mowduuca maalinta caalamiga ee haweenka siyedka maarsa ee lamada kun labaata iyo sideeda waa dhijitaal hal abuurnimo iyo tiknolojiyada sinaanta jinsiga mowduucunya weliba la dareere mowduuca mudnaanta leh kalfadhiga lixi toddobaada ee ku dareera guddiga qaramada midoobe iyo xaalada haweenka hal abuurkan iyo isbedelka tiknolojiyada iyo walbarashada da-ada dijitalka silindeera sinaanta jinsiga iyo awoodsiinta dhammaan ee bilaanta iyo weliba gabdho si kastaba haato boqolkiiba soddon iyo todoba bilaanta ma isticmaalayan internetka laba boqol konton iyo sagaal milyan oo bilaan e oo internetkaiyo ku yaringa magalka inkastoo iyo hada ka dhowinga kaalbar dadka adduunka sheenowka bilaanti iyo tiknolojiyada weliba yeesheenase hal oo hal abuur leh weliban yeelataa karti wiyn oo cusuba oo buuyiyaasa baahiyaha bilaanta qoranqaadowka sinaanta jinsiga oo kumidnagadowka markii la barbardhiga weliba lakooyayana garasho badana i w d lamada kun labaata iyo sideeda weliba saxamiin doontee sameynta faraqiga jinsiga dijitaalka oo kuweeldhado doontaa balaariyowka sinaallaanta dhaqaalo iyo bulshada munaasabadunya sidoo kale iftiimii doonta muhiimada yeelata ilaaliyowka xuquuqda bilaanta iyo gabdho oo meel dijitaal ah iyo weliba walkuqabadowka internet hindiya isxaaq ali gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo oo ku hadalay muhiimada siyeedka mars yeelata
maalweynka dhakanta maalinta sideeda maarsa sanadku maadaama inkasta un eed iyadanka diyaar garowni oo maalinta un adduunka un haweenka un kalena maalinta sideeda maars eta eed eedananka faraxsani eed eedananka diyaar garowni mi mi magaalo meel kas un roogna diyaarana eedana inka diyaar garowni kase wallahi bilaahi eeda mayla erais walwalba diyaarinka eegin hooba haweenka baydhabo un ena siiba degmada gobolka walwalba maduun wareysani bilaanta meel walba roogan walwalbana oo meel eraayus uun ku qayb qaadaan oo diyaaran ena oo iska diyaar garowni oo iska talani maalinta tiidan shileedan walow ninka dhikanba wawiin eedan ee walwalba oo kaalinta haweenka una ninka baahdan dhina kastana diyaaranka ena walwalbana diyaar ankeena ka faraxsana ku haween haweenka ahaan oo degmadun baydhabo eeda diyaarankeena walwalba gabroogana maamooyinkaana walwalba oo la baahanye oo maalintaas feestadaas dhini kasta nagata oo ku qayb galaayan kastay kulli eeda aan diyaaranayin ku baaran degnin kastay wallaahi walwalba walwalba haraabtan qowdaana shaqa kasta farshaxanka ansuubiyaana meel kasta oo ganacsi oo mayleeray kan camal deen ee ka daraana inkastoo magaalada walwalba oo habeenka degmada hooblkeer nadaafad iyo ansurun walwalba iyo ansurun meel kasta unun walwalba oyo geeka garabsho unun diyaaran en una oo mayleeraa islon qobado diyaaran ena antuun u qoban meel walba god i goofban angalna unun diyaaran ena maadaama gadoomiye faylananin roog madaxweyne faylananin roog unun garab ee haysana walwalbana oo uu dhini kastaba diyaaran ena antuun u suubin oo walwalba dhini kasta baaha kastaba una ku kaafin kastay qaar ku mid ee bulshada ku noola magaalada baydhabo iyoona ku hadaleen siyadka maarso walyawayoon ku dhikanta anoo magaagay ah nuurta raadiyo warlaadi iidan kadhowa geeko ee maalinta sideeda maarso oo unan dabaaldegahayaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka walkabaradow deegaanada koonfur galbeed unoo ah yaan dabaaldegahayna runtii maalintan weeway beetaa maalin eed lanka dabaaldego maadaama leeri maalinta haweenka adduunka soomaaliyeed oo sigaare koonfur galbeed ahaan unin geekanka dabaaldegaani maalintu muhiimad nooceen lata haweenka soomaaliyeed maalintu muhiimad eed anwigan lata haddii leer haweenka soomaaliyeed ee saad aragtay wadankan gibdho badan haween badan yahaan shaqeeyo way balfaday haweenka truon intiio kadaydan kusii faylahaadan oo dalsho walanqobadan sidii an hormara lahaayeen oo dad iska hirin an naqdi lahaayeen ooyo iskula taladan sidiio an hormar lahaayeen oo walanbarada lahaayeen maalinta tagna iyadanka weyn sidoo kale haweenka waybalanku baahaya intiio gibdho dhiirigeliyaan bilaantaya wayba marwalbiyo inteegayeen intii walala bara owlaada saas oo kale gebdhoon waybaa lanku baahaya in lka dhiirigeliya ciidanka dhawo raadiyo arlaade ee barnaamijkan ciidanka faraxsano maalinta haweenka adduunka sababtoo ee madiin haween ena mayba ena hormuudkii oo meel eraabiso bini'aadanimo masdalka maalintu maadaama ay tan maalin eed ubiin muhiimad noocaysiin lata maadaama aysan eetay gabdho ku noolaan ee magaalada baydhabo haa iyad iyo iyad sababtoo ee mayba waa maalintii maga dariba ee iniyo haweenkaas maalintaas iyo leeyin waan eeda muhiim ninkeeta haa ciidanka diyaar garoobana maalintaas mayba samaysadaane xaflada ningaare mayba samaysadaane dharkanu kala bisada lahayni maalintaas dhantu miilama saacmeelkayaaba inuuna meylona ku wada qaadana sababtoo ee maalintaas eeda ninkawiinta oo maalin magaagan u wadawadatuu
marka ugu dambeyn fariintaan ka damboyta aad andiraasa hoyooyinka soomaaliyeed meeta
intaan fariintaan dirow anila dhiirigeliyey hooyooyinka waana laka dhiirigeliyey iniyo bulshada horumarshooyooyin saas oo kale laka dhiirigeliye gabdho ini walbarashada lan hormarsiye saas haatow laka dhiirigeliye ini gabdho nagadaayan gabdho oo waxtar leh waana waxqabad